xurfada ah waxaa ka mid ah man jaraxa ku dhaawacay oo jaraaxeeyey ama dee qadxiyey man curifa ruuxii lagu ogaaday bihada tadliisi tadliiskana min aruwaadi ruwaadda ka mid a oo farad jeceliyey waa jaraaxintu waa tane riwaayatahu riwaayadiisii uu lahaa celiyo mutlaqan waa guud ahaan ama sarax dee ha caddeeyo samaca mayaan u cadayn bay kolla ninkii tadliis lagu ogaado se marka wax kaloo fisqa ama xumaan kale aan ka ogaana la odhanayo riwaayadkiisa waa hala uga wada tagee la daciifinayo en riwaayadkiisa aan tafsiil la gelin ahayn ayaa iskuba wuxuu ka dhigay tadliisku kol haddii lagu ogaado inuu jara jarci yahay dee kol haddii uu jarci yahay ruuxan cadaaladiisii baa dhaawacmayso riwaayadkiisii oo dhan ba laga tegayo wain ataaha lama yimaado bilafdi ibtisaali xadiid laftigii laftiga itisaalku waa isagoo dha samictu xaddaanii ahbaranii yidhaah taha laba yimaadee inuu waxani waa jarci waa qadxi cadaaladiisii ah markaa waa lagaba tegayaa riwaayaadkiisii walow lam yucraf yaan laguga ogaanin annahu isagu dallasa inuu tadbiir bilaabaya raximah llahu tacala horta bal xukm fii tadliis welina tadliis lisnaad baan ku jirnaa markaa xukumkiinu dee kollay aqwaashii dhowrkayd ee meesha bal laba qowl buu inoo soo dhiso bimarkii ay dee jamaahiirulculamaa ay kuga tegeen inta badanna camalku korkiisa uu ku sugan yahayna midna waa qowl labaad oo waa qowlkan uu horreysiiyey walow dee dhowr qowl ay culimadu halkan soo naqliyaan oo qowl saddexaad oo isaguna tafsiil loo xoogli noo sheegi jireen marka muxuu yidhi raggii xufaadaha cid horta ma magacaabin bal shaafici oo dee marka dambe uu shaarida ma sheegi doono mooye xufaadda qaarkood waxaa kaba mid a maragga xufaadda waxaa kaba mid a ku isagu tadliiskii haddii ruuxii ay ku sugnaato walow mar keliya haba noqotee ka dhigaya wax jarxi keenaya ama qadxi cadaaladii ruuxa keenayo riwaayadkiisa in lagaba tago oo markaa qowlkani muxuu yahay tadliiskani waa shay dee ruuxa jarxiya ama cadaaladiisii dhaawaca ruuxi hadday ku caddaatay inuu tadliis laba yimi riwaayaadkiisii inagoon kala qaadin cibaarada uu ku wariyo macan iyo alfaadii lamidka ayee ixtimaalka uu ku sugnaa buu ku wariyey mise samictu iyo xadahanii buu inagoon tafsiil kaaba gelin wixiisoo dhan ba hala daabiya sida dad kale dacafadii amar kale lagu daciifiyey riwaayaadkoodii looga wada tegayo bal markaa taas baa qowlba ayada qowlkaasi waa qowl culimada ay noo soo naqliyeen walo cid gaaro ay u magacaabeen taas aanay jirin allahuma haddaan hadal ibnu xasmi meesha oo dee yar cibaaradiisu ay ka asahayn aanay meesha iman laakiin ay sheegeen fariix muxadisiin iyo fuqaha kamida qowlkoodu taa inuu yahay bal taasi waa mid laakiin maxaa dhacday imaka halkan wuxuu hi kamaa qad nasa caleyhi shaaficiy su shaaficadiyo si aan leenaya hadalkani waa cibaarada ibnu kasiir ibnu salaxna asal ahaan taasi iyadu kumay sugnaynba waxaana markaa ibnu kasiir agtiisa arrintu ay tahay shaafici inuu qowlkiisu yahay ruuxii haddii tadliis lagu ogaado mar keliya haba noqotee tadliisku inuu jarxi ama qadxi yahay saa daraaddeed riwaayadkiisii si guud loogaba tegayo taas baa iyada hadalkan yahay dee mana aha hadalkaas hadalkii shaafici amadee shaafici si uu kuba tegay laguba yaqaano kitaabkiisa risaalo horta masalada kaga hadla ama kitaab usuuliyo dee taasa amadna kutubtoo dhan haddaad wada baxsiyo marka ay tafsiilka dambe gelinayaan shaafici iyo ragle ayuunbay istiraaciyaano waa shaafici qowlkin shaaficina cibaaradiisu waxay ahaydba markii uu risaalo kaba soo aday tadliiskiyo taas ayaa wuxuu sheegay horta cibaaradan ah ruuxu haddii tadliiski inuu mar ku sugnaanayo waa waxa kuba sugan way dhici kartaa culimada qaar inay leeyihin tadliisku dee markuu muuqdo mooye ruuxu mar iyo laba un tadliis kaba dhaco tadliiskiisu naadir yahay waxa weeye waa la iska aqbalaya tadliiska dee riwaayaadkiisii taa idhaahaba halkaa shaafici ku yar duwan yahay ee wuxuu sheegay ruuxa dee ay noo caddaato ama aan garanno inuu mar tadliisiyey wuxuu kala cabiray faqad abda lana cawratahu ceebtiisiibuu ruuxaasi inoo muujiyey taas oo kale marka taan muxuu raaciya walaysat bikadibin xataa turadda riwaayatu mana aha laakiin cawrada ama ceebta uu inoo muujiyey been keenaysa riwaayadiisii in la celiyo mana aha naseexo oo keenaysa wixii ahla naseexa laga aqbali jiray lagaba aqbalo markaasaa muxuu cibaaradaa raacaysaa daraaddeed baanu u nidhi laa naqbalu min mudalisin xadiidan xataa yaquula fiihi xadaanii aw samictu waa cibaaradiisa risaalo maanta inooguba sugan dawaana kitaabkiisa masaladan uu ku soo qaaday oo dee sidaa daraaddeed kol arrintu beenna laha buu leeyo taasi jarci isagii lagu wada jaraaxeeyo ma keenayso xadiidkiisii oo dhan loo daadiyo mana ahawan naseexo oo wixii ahla naseexa laga aqbali jiray xadiidka markay sheegaan laga aqbalo saasaanu u nidhi ilaa uu yidhaaha xadaanii aw samictu kama aqbalayno ninkii markaa mudeliska markaa bal cibaarada shaafici arrin ama arrintiisu waxa weeye waa qowlka dambe ee tafsiirka leh halkana kolley waxaan leenahay oo waxyaalaha aafada uu la yimaado alixaafa ikhtisaar uu laba yimaado ikhtisaarkuu laba yimaado qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yihi wasaxiixu qowlka saxiixi atafsiiru in la kala qaado weeyo la kala bixiyo oo la kala qaado baynamaa saraxa fiihi wixii uu caddeeyey bisamaaci maqal uu caddeeyey oo fa yuqbalu markaa la aqbalo taas wa baynamaa ataa wixii uu la yimi mudelis fiihi xadiidkaa dhexdii bilafdin lafti uu la yimi muxtamalin muxtamal ah oo ujeedadu samaac ixtimaalayay laakiin aan sariix ku ahayn oo fa yuraddu la celiyo markaa qolkii saxiixa muxuu kaba dhigay kolle waana sida camal korkiisa uu ku sugan yahay waa sanay jamaahiir culamaa laba yimaadeen oo ay de qowlkooda uu yahay maanta in inaan meel taladii waa la kala faslinaya la kala qaadaya marka waxaan eegeynaa haddii uu bal samaaci caddeeyo uu xadahani ama samictu ilaah nasiisa kale waa nin ay siqo ahaa nin cadaala ay u sugnaatay weeyaane waan aqbalaynaayo dee waa kan caddeeye ciddii uu kaba maqlay allahuma haddaan meesha uu jirin dee tadriisi taswiye ninkii taas ay ku magacaabaan oo ninkanna dadkii tadriisi taswiye samayn jiray aanu ahayn oo sanka dhexdiisana markaa hadhow loo baahan yahay in la eego bal ciyaarada dhacday waa la aqbalay haddii laakiin uu la yimaado lafti ixtimaal uu ku sugaya sariix ku aan samaaci waa isagoo can iyo qaala iyo ana fulana qaala kada iyo dakara fulan iyo waxyaalaha isticmaala iyada markaa xadiidkiisii lama aqbalayo haddaanu inoo cadaan markaa dee wixii bal meesha jiray dadki islaami aanu inoo cadaan amaanu dariiq kale samaaci aanu inoogu cadaan balkaas bay dhahan kale qowlka qowl saddexaad baa isaguna meesha jiro wajil oo ay la yimin bal tafsiilun weeye laakiin in la eego bal ruuxan inuu dadka siqaadka ah uu rido oo xaggooda wax ka tadliisiyo siqaad iyo keyrkooda inuu ka tadliisiyo hadduu markaa siqaad inu ka tadliisiyo hala aqbalo tadliiskiisu waa tafsiir kale o haddii laakiin siqaad iyo keyra siqaadba tadliiskiisu uu yahay markaa hala celiyo qaala ibnu salax baa wuxuu yihi wafii saxiixayni bukhaariyo muslim waxaa ku sugan min xadiidi jamaacatin jamaaco iyo koox xadiidkood hada darbi nowcan waa mudalisiinta bimacnaa kasiirun ama axaadiisu kasiiratun badhe axaadiis badan baa kuba sugan wadalika kasufyaanayni waalacmashi waqataadata wahushayni wagayrihim kuwaasba weli oo wuxuu leeyahay markaa ibnu salax waa masaladii buu inoogu adkaynaya in dee arrinta tafsiir ay tee arrintani aanay jarxi ahayn ruuxa cadaaladiisi intay dhaawacdo guud ahaanba wixii weliyodan la celinayo aanay ahayn oo bukhaariyo muslim oo ummaddu ay aqbal kula kulantay waxa ku sugan ayaa waxa ku sugan koox aan yaray oo noocan dee tadriiska lagu sifeeyey ah axaadiistoodna way inooguma sugan tahay wuxuu inooga magacaabay labada sufyaan walow sufyaan ibnu cuyeynina niyadiisu ay ahayd ruux siqaa mooye ruux kale inaanu ridin sufyaanka kalena axaadiis badan buu ahaa aadna ay u badan tahayoo saas dee bukhaariya ula sheekadiisa inta badanba xaggooda wax kama tadliisin jirinoo tadliiskiisu isaguna waa yari labadaba markaa dabaqaadka horey ku dareenay mudalisiinta oo ay kaba dhigaan dee kuwa la aqbalay ama culimada ay iska aqbaleen tadliiskoodii iska ama dee riwaayaadkoodii ay iskaba aqbaleen aan la celin acmasha isaguna waa mid dee tadliiskaas isagana lagu sifeeyey qataada hushadeer horta iyagu way ku wada sugan yihiinba masalena waa iskaba jirtaayo dee halkan masalada inooma soo dhiganba oo waa laga yaabee taqriibkiyana ay kuba sugneed iyo kutub kalabe dadka mudalisiinta ah ee riwaayaadkooda ama dee adigu ay kuga sugan yihiin saxiixayn oo kale dabele waxay samaac caddeeyeen waa halkeedoo waa sax wixii aanay samaac caddaynayna cancaneeyeen waxay dhahaan in badan haddii dee bukhaariyo muslim kor haday ku sugan yihin oo labadaa kitaabee aqbalka lagula kulmay uu yahay waxaa riwaayaadkoodii lagu xambaarayaa samaacun baa lagu xambaarayaa taas bay yidhaaheen xataa inagu yaylaan helinba ee meeshii samaacaasi kuba sugnaa markan samaaca la doonayana maaha xadiidkan min baa la rabaaye haddii xadiidku duruq dhowra uu kuga yimo dariiq duruqdii ka mida samaac uu ku sugan yahay kuwi kalena markaa waa caadiyo waa la og waxaan ogaanaa inuu ruuxana ruuxi kaba maqleen waa taas kale waana masalo kale iska niqaas leh culimada qaarkood sidakiladin iyo nawladida in hab keliga lawada maro weeyo ama midka mudaliska waa la aqbal yani adiisia ama lama aqbalayo idoon lakuuta loo kala qaadin bal marka xakim xajarna kule hadii saariga fiidhaa waxa weeye de waxa weeya bal axaadiista iyaga dhacday saxiixayn oo qolooyinka xagto ay kuba fiicanxanada le mudalisiintaasa kolley waxay noqonaysaa dariiqadu in axaadiistoodii lawada tatabuco mid loo tatabuco de marka haddii ay bal samaaci uu sugnaadana dee cadalmeeshii lama jiro haddaan samaaci sugnaana iyadii bal la eego balkaas oo in la hursado taasubay dariiqada iyo kolley jawaabta saxi noqonaysaa oo kale arrintan axaadiistoodu way badan tahay oo kale bal imka qataado kale haddaan eegno muslim oo kale dee ilaa waxaa laga yaabaa inuu laba boqol iyo labaataniyo meelood ama xadiidku kuwa soo arooro labiyo lixdan mee keliya samaac ay cadda boqol iyo lixdan aanay samaaci lahayn laakiin in badan oo kamid intaas dariiqa shucba ayto waxaana jirtaba dee shucba hadduu qataado iyo acmash iyo ragga caynkaasa shucba ninka ka warinaya uu yahay iyada looma sii baado lama sii qodqodo waayo waxaan samaacooda ahayn muu aqbali jirinba bal markaa taas wey waxaana jira nin imaka mucaasira oo kolley laba risaalo oo dee aada u qayima oo imaka labada moodo wax ku qaato midna magisterkiisi adina doctoraagiisi dawanaa lasoo madlaceeyo magisterkiisna waxay ahayd wa riwaayaat lmudalisiina fi saxiixi muslim markaa dhammaantood wixii adigu tadliis layidhi walow dee raggani aanay sinayn oo culimadu ilaa shan dabaqiyaba ay u qaybiyaan sida xaafid alcalaayi kitaabkiisa jaamicu taxsiil ku sugan xaafid xajarna kitaabkiisa maraatib taqliis dee waxaweyaan taqliiskii maraatib almawsuufiina bitadliis oo kale iyo dee kitaabkiisa nukasba walow iskhilaafya uu jiro labadiisa kitaab iyo bal horta iyagaa taqsiimka weyn le dee aimadii kale tadliiska lahayna waa jira waxaan dabadood qorayna kolley taqsiimkoodii bay raaceen iyaga maraatib ka dhigeen oo martabada koowaad iyo ka labaad waxa weeyaan ama dadka qaabay ka tadliisiyaan ama waxa weeyaan tadliiskooda yaroo inta badan samaacooda ma doondoonaan oo iskaba aqbalaan markaa ta saddexaad iyo ta afraad iyo ta shanaad ee ta shanaadna kolley waa nin tadliis iyo bacsi kalaba isugu biireen taa saddexaad oo arrinkii tadliiska badsaday ayay deetan ay tafsiirka geliyaan ay tay riwaayaadkooda in la horsadaajo haddaba kolley maraatibtu soo wada dhigtahay bal marka marwiyaatu saxiixa muslim marwiyaat mudalisiin fi saxiix muslim markaa dhammaantood intuu wada xasriyey ayaa wuxuu wada xasriyeyna riwaayaadkoodii mid kasta be matalan sida qataad oo kale imaka laba boqol iyo labaatan buu sheegay intiba oo soo dhiganaya dhammaantood dee kii adraabtii isagoo sheegaya ragga qaarkood baa beetuli oo kale la arka inuu bukhaari ilaa ku meelood iyo gaarsiiyo intiba ishaaraadkiibuu soo dhiganaya amasaas walo martabada koowaad iyo talabaad uu gooyey khaasatan dabcadii malaa risaalada way laba socoteeyo wuxuu u gooyey iyaga kollagii tadliiskooda la aqbalayo inuu kirada sheego mooyaane tatabuce riwaayaat taasaan jirin haddaba markaa u tatabucayo riwaayadii samac lahayd oo leeda si aan samaac lahayn mid kastu soo dhiganaya bal hadday kutubta meelu kagaba sugan tahay ama kutubtaa kale samaacadaynteed iyada tiina uu dhiganaya marka haddii dee ma waxaan kala saaraya bal inay mutaabacaad iyo inay usul sikaladiisi doctoorana wuxuu ka dhigay marwiyaat saxiix albukhaari ama marwiyaat mudalisiina fi saxiix albukhaari oo iyadna dariiqi u horo kulli waa laba kitaabo marka la eego ruwaadii saxiixa dhacday oo dhan isagoo isaga waxaa ku xambaarinaya hadalkaa xaafidu hadisaari ku yidhi uri qoloonkan kolley arrintooda waxa weeye an tusbara riwaayaatu in mid riwaayaadkoodii loo dabagalo in waxay dhaha hadal ah wixii saxiixayn ku sugan waxay ku xambaarayeen istisaal waa sidee subkii markii uu weydiiyey sheekh tunisiina uu kuga tooda xadiisa inaan helayn baa jirtay taxsiina dadni unbaan taa u leenahay bal markaa in dibdib loo tatabuco ee la eego mawdica samac la caddeeyo oo kala mid ee mawdica samac lasoo cadeeyey yani kutubta mashhuurkaa kula sugnaan le dee hadalka waa dhammaadayo maahamin mudalista riwaayadii samaacii waa la cadeeyo waan hayna marka hadalka wuxuu imaanaya wixii aan samac la cadayn dee khaasatan aan mutaabacayo shawaahidna ahayn umuurahaasaa dee ay tahay bal markaa hadalkeedi uu imanaya waana adigu bal markaa kaasoo kale laba kitaabo adigu iyaanu wujuudkoodu badnaamin be laakiin daaru bashaar la idhaha bayruud ku taala ayaa madbacaysay kolleyna waxa weeyaan adigu bal dee waa la heli karaa umaafilaya bilada carbeed قال وفي الصحيحين من حديث جماعة ما ضرب كسكانين ولا مش وقتاله وشين وغيره قلت وحمد ابن كثير بأولمية وغاية التدليس التدليس كالتعيس وحبوي أنه نوع من الإرسال وأنه إرسال كاملة إرسال هو الروح وحامد ديب المركة روحي كما قلنا ما من الله محاصر ودي أما نسوق عن الأحكام وريا لما ثبت عنه إرسال إرسال يوحي أكيد سكوس من هذا وإرسالنا وهو إرسال ما يخشى أن تعبسنا يا هذا an yusarixa inuu caddeeyo bisheekhi sheekiisii oo caddeeyo fayurada la celiyo markaa xadiidkii min ajli sheekha daraadi wuxuu leeyahy mala waa iska yar tabriir oo tabriirinayo tadliiskii wax weyn oo meeskaa usii weyn maaho erkaa keliya gaadsiisana saayinsi waxa weeyaan waa nooc irsaal ka mida irsaalkuna markaanu tajriibsayn khaasatan ruuxu aanu soo gaadhin markuu wax ka warinayo can filaan leeya laska garanaya irsaalka daahirka iyo dee ruuxa tadriiskamay dhigin mudarriskamay dhigin waa irsaalkaasoo ka hadlida intooda badanba way ku wada dhaceen taaso ama way la wada yimaadeen haddaba waa nooc irsaal ka mida laakiin maxaa taal waa limaa sabata can cindahu wixii agtiisa ku sugnaado de waxaan hadduu agtiisa ku sugan yahu ku saxiix yahay oo u tadbeysiyey bal sheekiisa oo malaada isaga agtiisa siqa ku ah dadka kalena agtooda aan siqa ku ahayn kulli nooc yar dee labsi waa jira ihaamo waa jiraaye laakiin sugnaashahani iyadoo tajriiskii aanu taa ku qeybnayn kolkal xadiidka daciifa inta badan ay rilayaan ama shaksi daciifa ay ridaanba kale cibaaradan uu kaba cabiro ibnu kasiire limaa sabata cindahu mana aha waa isaga qowlkiisiiye waa cibaaro nadar uu ku sugan yaho dee waxanay tadriisiyeen wax agtooda ku wada suganun ma aha hadduu ku wada sugan yaho agtiisa saxiix ku noqday ustaa dee qolooyinkaa irsaalka daahirka iyo laga iman jiray wixii sugan kolkol ay isgaba ridi jireen ay tahay halkan kollay ishkaal weynoo saabsama jireene laakiin arrintu ma ahan wax sugan ee wax badan u sugnayn bay tadliisiyaanba bal taas waa qismigii hore waa dal qismi saami qismiga labaad ina tadliiska tadliis ka midi fawal ityaanu la imaatin weeye lala yimaado ismi sheekhi sheekha magaciisa aw kunyatii kunyadiisii lagulaba yimaado calaa khilaafi mashhuuri sii shuurowday ka khilaafsan bihi isaga wixii uu kuba shuuroobay almashuuri bihi isaga uu kuba shuuroobay sheekhan ee ismiga ama kunyo ahaa wax khilaafsan magaciisa ama kunyadiisi ama nisbadiisi ama wuxuun lagulaba yimaado maxaa looga imanayaana oo tacmiyatan waa qarinoo liamri sheekha amarkiisa la qarin iyo waa tawciiran adkayn la adkaynayo lilwuquufi taaracasho ama istitaag iyo garasho la garto calaa xaali xaalkiisa la garto macnaa kan dambe waa kii tajliisa sheekhu la odhanayay hay-ade waxa weeyaan wuxuu ku sifaynayaa sheekiisii wafi aan lagu aqoon magaciisii haddii laguma yaqaanay kunyadiisii oon looga aqoon ayuu ugu kunyoomayaa nisbe aan loogu aqoon buu ugu kunyoomayaa bal matala nisbadaasi ama mid xirfa ha noqoto mid qabiilo ha noqoto mid beled haba noqoto magac uu aanu kuga shuuroobin ayuu kuga sheegayaa kan kulkoo barkood ragga halkan kusii yar talax tagay ama dee aada iyagu kolay dariiqoodaasna dariiqa dariiqa aada u madmuumay hayde kolkol ina magaciga wejkiisii bedelaan hookadhay oo kale axmed oo kale xamad ay kuwa magacaaban barkood laakiin kuwaas dee dad toosan may ahayn way dhacaysiiba bal markaasoo kolkol magacii laftigiisiiba ay wax ka bedelaan ee adigu bal sheekii ma ridayo saa daraaddeed xadisani ama samictu buu odhanayaa oo imika saqdigiisaasi ma jiro sheekay muxuu ku sifaynayaa wixii dadku ay ku yaqaaneen oo ku suroobay waxaan ahayn buu ku sifaynaya laakiin markaa maxay keenaysaa dee raggii xufaad ahaa ee taanka badnaa inta badan waxaa wey helayeen allahuma haddaan magacu magac la bedelayba aanu ahayn waayo dee ninka muxadidkii baabay lahaayeen waa inuu garanayo dee dadkaas ama dadka intooda badan dee asaamidoodiyo kunyooyinkoodiyo nisbadoodiyo waxyaalaha caynkaasa waa dee maraatibtiisii hoosada oo bal markaa inta badan kamay qarsoonayn walow marka isbedel weyne uu jira iyagaba ka qarsoonaamaysay laakiin taasuu ku samaynaya maxaan u samaynayaa dee meeshii tacmiyarka liamri ama tawxiiran aatay dariiqa waxarunkalaha waa dariiqa qarbajeexe adagi aan dee kaa tarafkaba ah oo wuquufna waa bimacna alibtilaac way xaalkiisa in la daalacdo taas buu taa ulaba imanaya laakiin dee aqraardoodu dadka caynkaasa way kala dumaydo isaga inoo sheegayo oo wuxuu wayaktalifu daalika markaa balkaa xukunkiisa kalow karaaha noqdayo kalow xaaraan noqdayo kol tafanunu laguma tiriyo haddaan wax digoo weyn oo ka khaatimaya ama jirintaba way iskaba jirtaaye haddaba way iskhilaafayaayo ikhtilaafilmaqaasidi ujoodooyinka iyo daraadada ruuxa ku xambaaray inuu tajliiska noocana laba yimaado ikhtilaafkeeduu arrinkaasi iskuba khilaafaya fataaratan yukrahu awqaada qaarkeed wuxuu noqonaya nooca karaaha waxaan toosnayn oon fiicnayn oo xun baagu noqonaya makruuha wadaalika kama idaa kaana hadduu yahay raawi meesheeku asfara mid uga yar siman mid xagga da-da minhu isaga aw naasila riwaayata ama riwaayadiisa ay tahay mid dhaadhacsamaysa inkiisu naasiliya iyo naxwi daalika awqaada qaarkeed waxaa kuga kalifo waa nooc kibir oo dee adigu insaaf la-aan iyo waxyaalahaasa ku keeno ninkan umaanta wax ka wariya ninka da-yara isagii waa wuxuu leeyahay waxaa la odhan doonaa balaa dee ninkaan yarbu wax ka wariyo waa nooc takabuur iyo insaaf la-aan iyo tawaaducli markaasu isagiibuu qarinayaa nafidina waa qarinayaaba oo da-dan yar daraaddeed iyaan inuu qarin dad dalinkaa kaa yar inaad wax ka wariso ood cilmi kaba qaadato awqaada qaarkeed kama da-yare laakiin waa nin dee dadkii isaga isagu waaba nin dee shakadiisa gaadhay rag lamidaa u soo gaadhay misaal ahaan ama ninkii waa cumreeyeyo dad aada uga yaryaroo isaga dadkii dee uu u sheeka noqon lahaa ee uu aada ugaba weynaa ayaa sanadkiisii kula sinmay oo markaa sanadkiisii baa naazila markaa sheekh cid ka sarraysana waa helaya markaa haddana isagii ma tuurayee ogaan buu u qarinayaa si aanay sanadkiisa nusuulkiisaas iyo dadkan aada ugaba yaryareed ee uu ka sanad dheeraa ee maanta kulaba sinmay sheekha la kulankiisa iyo waxkawarintiisa taas isaguna waa natawaaduc la-aanu iyo insaafdhiye ayuu isagu taa ulaba imanayaa bal markaa taasi wax xaalo karaahay noqonaysa oo macnaa waxa weeye hadday da-dan yarun ay tahay ee ninka nin siqa a yahay oo lagu kalsoon yahay oo daciif uu qariyey aanu ahayn ee la mid ma aha ninkoo daciifkiisa daraaddeed ama dacfigiisa daraaddeed uu qariyo lamid maaha tan markaasan karaahay noqon buu leeyahay wataratan awqaadda qaarkeedna yaxrumu xaaraan baa mid noqonaya noocaas kama idaa kaana hadduu yahayba shaksigan uu wax ka warinaya maanta qarinaya kayra siqatin ku aan lagu kalsoonaynoo fadallasahu uu markaasi hajinsiiyey oo waxaa lagu garanayn buu ku sifeeyuu ku sheegay lialla yucrafa xaaluhu si aan xaalkiisa loo garano ninkii daciifkaa hebel inuu yahay aan loola garano taas xaaraan bay noqon aw awhama mase uu moodsiiyo annahu rajulu nin inuu yahay aakharu kaloo minasiqaati dadkii lagu kalsoonaayo oo calaa wafta ismiya aw kunyadiis ismigiisan ee waafaqsan ama kunyadiisi oo iyada xaalo kalena xaaraan bay noqon buu leeyahayo haddii ninkani waa nin siqa maaha waa nin daciifa waxba uu ka wariyey u qariyey sababta u qarinaya waxay tahay ninkan daciifka inad wax ka warisay inaan la garan dee markaa waxay noqonaysaa ninkii daciifkaa xadiidkiisi inuu socodsiiyo faafiyo taas bay noqonaysaayo taasi xaaraan bay noqon haddii welibana arrin kale dee ninkan uu markaa habkan uu ku magacaabay ama kunyada iyo waxaan uu sameeyey haba lahaadee in lagu aqoonay nin kaloo siqa ay waafaqayso kunyadii ama magicii ay waafaqayso oo hadhow dadku markay magacan ama kunyadan arkaan ninkii kale siqadaa loo qaadanayo taasna ihaam weyn iyo lafs weyn baa kuga sugan qish weyna waa ku jiraayo dee ficil xaaraama ayay taasi tegaysaa oo kale bal waxa weeye haddii aanay umuurahaasi wada jirinna kolley ruuxan la garan waayey ee arrintiisii la qariyey ee xataa hadduu siqo ahaa ninkii xadiidka daalacanayey eegayey sanadkiisa mees doonayey bal inuu ogaado markuu ninkan arkay uu garan waayo isagoo siqa ayaaba dhici kartay inuu jahaalo u xukmiyo oo hadhow xadiiskiiba sidaa loogaba tago xadiiskina xadiiska in laga taga ay ahayd may ahayn ninkana nin siqa ayaabu ahaa markii la qariyey ayaa waxaa dhacday in lagu xukmiyo inuu ruuxu majhuula yahay oon laba garanayno hadhow xadiiskii ay noqotay tabiic sidaa uguba sugnaaday oo bal markaa kolleyba qarinta caynkana xataa ninku siqa haba ahaadee ee maxduudkaa kalena waa ka laasamaya ka dhalanaya sidaasay tahay in looga fogaado waqaada qaarkeedna arrin uu noo soo wado ayaa de muxadisiinta kaba dhacayso muxuu yihi waqad rawaa uu u wariyey abubakr ibni mujaahidin ninkaas mashhuurka ah ee macruufka qarnigii afraad ama quraadii qarnigii afraad raggoodii ugu murnaaba ahaa almuqriu ninkaasi can abibakr bn abi daauud buu wax ka wariyey abibakr bn abi daauudna waa imaamkan weyne saaxiba sunan abi daauud sulayman bn ashcasir sujtatan inankiisa weeye isna nin xaafido ahaa oo abubakar la yidhaha kitaab dee macruuf oo almasaaxif la yidhaahna leh bal markaa kitaabkaasoo isla kitaabkii dee waa la hayaabeen bal markaa ninkaa weeye haddaba isaga wax ka wariyey faqaala wuxuu yihi xadatanaa cabdullaahi bn abi cabdillaahi abubakr ibn abi daauudka cabdullaahi baa la yidhaha dee laakiin abubakr buu kunyadiisaasaa lagu yaqaana aabihina kunyadu ku shuroobay abi daa-uud bay ahay laakiin inankiisibuu kunyo ugaba yeelay abubakr kan baa cabdullaahi la yidhaahaaye markaasaa muxuu yidhi halku ka odhan laa xadaanaa abubakr bn abi daauud oda xadaanaa cabdullahi bn abi cabdillaahi aniqaa ninkan kale magac adeer dee meesha qariyey taardeedkaa dariiqii garashadii la garan lahaa la adkeeyey ayuunbaa meeshii jira awqaada qaarkeedna haddii la garan waayo jahaalo lagu xukmiyo dee wixii la warinayo oo meeshii kaba baxayo ama la daciifiya kaba imanayo maxduudkaasa ka dhalan laakiin arrintan oo kale bal markaa tani la mid maaha nin daciifka markuu tan uu kuba sameeyo o kale awqaada qaarkeedna noocan waxay u samayn jireen waxay tafamin kaba cabiraan oo soo khadiib bay nooga soo noqdin doono nin baa sheekh baabuu wax in badan kaba wariyey sheekhiibuu hadiyo goor in cibaaradii u ku celceliyo nacaya markaasoo kal magaciisii buu sheegay kal kuyadiisii buu sheegay kal is buu sheegay markaasaa dadka ay u qaadanaya sheekyo kala duwan meeshana waa sheekh keliya marka arrinka qaarkood kaa waxay u samayn jireen inay dadkii uga dhigaan oo ay dadkii moodiyaan sheekyo badan inuu leeyahay waa nooc markaa almutashabic maalamicda buu soo gelaya kuna sheekyo badan marka horeba way lahaayeen oma way bahneen sida khabid iyo amtaashiyanan xifaad ahaayeen laakiin tafadun iyo bal cibaaradan un daynaya inay kusoo celaalinbay malaatan ugaba dhigayeen bal markaa taas oo kale kollay balqaradka ruuxu ugala jeeda ayaa iskhilaafkeed bay isla khilaafaysaa xukunkii masalada si inoo dhintay markaa balkan wax weynoo kusii sugan ma jirto oon qarintan iyo tabceer kan ahayn kan uu yidhi ka dhacdire cabdillahi bn cabdillah laakiin maxaa ka dhacay wa can abi bakrin ibni moxamed ibn xaseyn halkii hore ku cadsantahy waqad rawaa abubakr ibni mujaahid can abi bakr ibn abi daawud maxaa kalu ka wariyey wa can abi bakrin abubakr ibn mujaahid baa wuxuu ka wariyey ninka la yidhaha abibakri maxamed ibni xasan annaqaash almufasir waa ninkaa la qabtaa aada loogu nisbadaa loogu yaqaanaan ujeedaa ee mufasirkahaa tafsiirna waa leeyahay faqaala wuxuu yihi ninkaa markuu ka warinayey xadatanaa maxamed ibni sanad taas buuri ninka wuxuu abubakr ibni maxamed ibni xasan masalkiisna waa leeriyo waa ka xag hoose idinkaba dhigtay ee markaa shaakir uu dhigto maxamed ibni xasan ibn maxamed ibn keer ibn harun ibn jacfar ibn sanad halkaa dambuu yiri nasabu ilaa jiddi lahu laakiin tani waa wax darar weyni kuba sunaatani waa kii maduumka ahayd waayo ninkan maxamed abubakr ibn maxamed ibn xasan naqaash baydha waa nin aada u daciifa bal waa nin been ay kuwa tuhmeen kitaabkiisaa tafsiirkana waxaa weyda wax kaa sugan oo kuba sugan oo xadiidka saxiixa nama jiro waa nin been laguba dumayo marka markuu seen kuba sameeyo o kale dee ninkan daciifka ah bal dacfigiisu uu nihaayo gaadhay bal uu noqday nin been laguba tuhmay qarin la qariye ayay noqonaysaa tani waa noocii madmuumka ahaa labadooda isku mid maaha ta hore iyo ta dambe isku mid maaha oo ninkan naqaash oo kale dee waa ninkaa dadka taarikiinta ama dee axad alhalka ayuunbaa u ahaa bacdigood ay yidhaaheen culimadii hore barkood tafkirkiisa ayagoo ka hadlaya tafsiiruhu ishfa suduuri walaysa shifaa suduurba ishfa waxaa la yidhaha mudacan wax lagu ayaydaha ay ku leeya waa laabaha mudaxoodii ee madacaha wax laabaha caafimaad oo adee sida ku magacaabay shifaa suduuri kuma magacaabeen ishfa suduuri bay kaba cabireen bal markaa dee qarinta uu qariyo cibaaradan kaba cabiray abubakr ibni mujaahid ee waxay noqonaysaa noocani waa noocii aada u xumaa ama madmuumka ah bal dee markaa nooca xaaraamta ayaanu noqonaya idaa kaana kayra siqatin fadallasa lianlaa yucrafa xaalu markaa labadan dagaysan kaa hore waxaan ohan karlaaba ba'si weyn oo taasoo kuba sugan ma jirto abubakr ibn abi daawud laakiin tani waa si ba'sigu kuba sugnaa qaala sheekh abu camr ibn salaax waqad kaana khadiibu khadiib wuxuu ahaa lahijir mid ku maman bihada lqismi noocan fii musanafaat kutubtiisa kolay in yaroo misaala waxaa dhigan doona shaakir xagga hoose oo ujeedadu rag in kutubtiisa ayuu magacyo kala duwan bua laga yaabaa iyo awsaafo kala duwan buu nin keliya ku sifayn jiray waa u fafkan jiray dad badan oo mutaakiriintiina taasi way kaba dhacday bal taas weeye oo dee way ka dhacday laakiin bal waxaa kaloo jirta korkol ay culimmadu yidhaahaan noocan kudrisgshayku maslaxo gaara waa leeyahay oo maslaxada gaar ahaaneed waa loolaba iman karaayo maslaxadaas waxa ay tahay marka ruuxa daalibka ah lagu imtixaanayo ruuxan daalibkaa lagu imtixaanaya lagu hubsanaya bal baraarigkiisa khidmadiisa ama aqoontiisa lagu hubsanaya marka taas oo kale ee maslaxa ku sugan ikhtibaarkan oo kale ayaa maslaxa kuga suganoo taainta badanna dee ninkumaa xadiisuu werinayo oo dadka ay kaba sii naqanayaan masjidka cilmigiisa markuu joogo ama nin u yimo wax ka doonaya markuu joogo ayuu umuuro sidaa ka weydiinaya isagoo kuga hubsanayo aqoontii iyo fahamkii iyo taas oo kale bal noocaasi iyadana culimada wax kaba dhacay oy sameeyeen ikhtibaar ula yimaadeen noocan tadliislisnaado iyadana basi kuma sugnoo dee ibnu daqiiqal ciid ahoo dee nin warica ahaa rabbi aada u xalaal miradka badnaa kaba mid ahaa ama waktigiisii haddii la eego dee waa mujtahidkii waktigiisii xaafidkii waktigiisa bal zaahidkii waktigiisii waraci waktigiisa noo ah ayaa dee umuurahani kaba dhacan xasna xajariyo amsaashi yara kaba horreeyeybo markii ugu horreeyey dahabi uu soo gaadhay masar ama uu saciid ugu tegay ibnu daqiiqalciid ow laba kulme ayuu ku yihi maxaa lagu yaqaanaayo ibnu dahabi baa la aabihina waa la odhan jiray xirfad waa shaqadii aabihii isaguna inu awqaada qaarkeed la baashara la arkaa markaas baa wuxuu ku yihi su-aal buu weydiiyayo markaasuu yihi man abu maxamed ibn hilaali abu maxamed ibn hilaali waa kuma hadiyo badan daqiiqalciid saalan maayo ee nin kasta waa idhaha iska caqri uuna waa iska hubsan jiray oo ee nabi israa ehel buu yahay buu de markaas noqon man abu maxamed hilaaliyi ayuu ku leedahi sufyaan ibnu cuyeyna waayo dee sufyaan ibnu cuyeyna loo waa si kugu jiro ama abu maxamed ibn hilaali looma yaqaano hilaalna kale waa reer laga yaaba inuu mawali ahaa markaasu dee si haddana weydiiyey su-aal kale ui man abulcabaas dahabiyi abulcabaas dahabina waa ku wade sida abudaahir almukhallis oo ade kolley shawaaidda oo magacaa dee tan loo yaqaano mukhallis walaa dahabiya mukhallisna xagga luqada waayo isla tegayaan abudaahir mukhalis oo markaasaa gartuu gartay aqoontiisii oo u ogolaaday inuu wuxuu doonayo kudul aqriyo kalo marka awqada qaarkeed tadriis lisnaad ee tadriisu sheekh xufaadda iyo raggii culimada way sameeyeen waxay sameeyeen muqarad aan umuuraha uu inoo tilmaamay ahayn oo ah ikhtibaaru adaalib ruuxan daalibka in lagu imtixaamo bal markaa taasna maaha dee wax darsigii gelayo hadhow riwaayadii gelayo lagaga warnayo saa kusii soconaysa waa majliskii ama ruuxu yimi ama majliskii iyadoo cashar kaloo kale lagu jiraa ruux soo baxaya markaasuu weydiinayaa ama isagoo sad ah markaa taas oo kale iyadu waa waxaan da-si ku sugnaynoo iyadna raggii kufaada ay sameeyeen almuhim waxa weye noocii hore waa ka yar yahay waa ka hooseeyahay laakiin marka uu yahay daciif oo la qarinayo xaran baa mid noqonaya noocii hore dee kama hooseynayo markaa taswiiyoodii adigu kuwaas buu la mid noqonaya aaduna mumkaaway annaka talata cashar ashaadu wallahu subxaana watacaala aclam iyo watawciiran adkayn la adkaynayo lida uquuqii baaracasho ama isku taag iyo garasho la garto calaa xaali xaalkiisa la garto alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin sayidina wmawlaana muxamed nabiy miy wala alih wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna wcilma yanfacuna ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثالث عشر نوع صدحية طبنات واحد حديث كمدها شاد شاد كيوية وكي مقعا لو مقعبي شاد شاد حق لغة كائسة وقوندها لما كلدها يا شاد لو مقعبا xadiidka shaadkaana waan arki doonaayo kolley macnaha luqada waa leeya waa wax lala gooni noqonayo dadkii kale lagala gooni noqonayo a'imadina in badan bay kaba dugi jireen axaadiista ama qariibka ama shaadka tatabuceeda iyo urursigeeda iyo kuwa in balla urursado lagu shuqloomo inta badan dee waxaa shaadka ama kaa qariibkiiyo dacfi baanu ka badbaadin ama aanu kaba nabadgelin aladaba shaadkii ayuu macbaxadkiisii iyo mawduuciisii kan yahay qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yidhi wa huwa shaadku an yarwiya inuu wariyo weeye adfiqatu ruuxi lagu kalsoonaa xadiisan xadiisuu wariyo xadiidkaas oo yukhaalifu khilaafaya ma rawa annaasu dadku waxay wariyeen oo dadkii kale waxay wariyeen khilaafaya walaysa mana ah walaysa ma aha oo min daalika ay min ashuduud ama shaadkii ka mid ma aha an yarwiya raawigu inuu wariyo maa lam yarwi waxaanu warin kayruhu kayrkii oo raawigu inuu keligii uun wax la gooni noqdo oo noocii aan qariibka lagu magacaabayay ah kaasaynu soo maray kaasi shaad ma aha oo waxaanay dadkii kale warin ay wariyo uun ee shaadku waxa weeye buu ihi shaafici tacriifkiisan ruux siqo oo lagu kalsoon yahay xadiid inuu wariyo xadiidkaasna dadkii kale oo iyagana la wadaagsadee xadiidkaa wariyey dee uu ku khilaafo ama sanadkiisa ha ku khilaafo ama matnigiisa ha ku khilaafee kaas baa lagu magacaabaa shaad lagu magacaabaa bal waa tacriifkii shaafici iyo culimo kaleba kolley kutubtii horena waa tacriifkan ku soo aragnay waana markan ay xadiidka xasanka iyo saxiixa tacriifinayaan ee dee adigu shuruuddii ay kaba mid ahayd shanta ahayd cadama shuduud shuduudka waxay ku fasireen bo dee qaaliban waa dee kii marka dambe ay inta badan uga badnaayeen bal horta waa tacriifkaas laba tacriif oo kalena waan arkaynaa waa kuwan waqad xakaahu macnaa qowlkan imaka shaafici oo ama tacriifkan shaafici uu shuduudka ku tacriifiyey uu soo naqliyayoo alxaafidu xaafidkii abuyaclaa alkhaliiliyo imaamka macruufka ee kitaabkan istaay madbaceeyene irshaad la yidhaa leh ee waxa weeyaan nisbadana kuga shuuroobay khaliil ibnu cabdillah adigu uu soo naqliyey oo uu wariyey alkhaswiniyo ee khaswiin loo nisbeeyey markaa khaliilna iyada waa awowgii oo nasabkiisii ama axada ajdaadi oo dee khaliil ahaa ayaa nisbadu ay tahay khaswiinna waa magaaladiisii iyada loo nisbeeyey can jamaacatin jamaacu ka soo naqliyey qowlkan min alxijaaziyiina culimadii reer xijaaz kamida aydan bimacnaa tacriifkan shaafici u imaka inoo soo dhig ay nooga soo naqliyeen a'immadu macnaa tacriifkaas mid lamida ayuu jamaaco kaloo culimadii reer xijaaz ah uu khaliili inooga soo naqliyu ka soo naqliyey walow isagu qowlkiisu aanu ka ahay qaala wuxuu ihi khaliili baa odhanaya waladii kii calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin xufaadu alxadiidi xadiidka raggii xifdisnaa ee a'immadiisa ahaa waxa weeye ana shaadda shaadku maa xadiid weeye laysa lahu aan u sugnaanin ilaa isnaadun waaxidun isnaad keliya mooye oo yashiddu uu la shaad noqonayo bihi xadiidkaasna uu la gooni noqonayo siqatun ruux lagu kalsoon yahay aw kayru siqatin amase ku aan lagu kalsoon adigu ruuxun markaa waa shaksi un la gooni noqdo axad ruwaadii ka mid a ama siqa ha noqdo ama yaanu siqa noqon fa yutawaqafu waa laga joogsanayaa fiimaa wixii shadda uu la gooni noqday bihi isaga asiqatu ruuxii siqadaa wuxuu keligii warinaya inay cidilo wadaagsan uu la gooni noqday kaa lagama waa laga joogsanayaayo walaa yuxtaju bihi kama xujaysanayo wa yuraddu waa la celinayaa maa shadda bihi siqatu maya kayru siqati ruuxii aan siqada ahayn wixii uu isagu la gooni noqdayna waa la celinayaa waa la radinayaa tacriifkanna waa tacriif khaliili weliba uu ka soo naqlinayo xufaadii xadiidka uu ka soo naqlin marka shaadkii muxuu yidhi waa xadiidka aan sanad keliya uun leh oo ujeeddadu dariiqaasun baaba lagu wariyay waa qariibkii marka aynu soo marray ama fardigii oo uu amalka oni noqday oo uu dee la keliyoobay uunimaka maanta maaha inuu cid ku khilaafay ee shaksi ruwaadii ka mid ahaa ama siqa ha noqdo ama yaanu siqa noqon kolle cibaaradiisina isagatay ahayd ama khaliili uu soo naqliyo raggaa xufaadana uu ka soo naqliyey yashiddu bihi shaykhun ficilkana shadda yashiddu iyo yashiddu labadaba waa dee laba weji uu ficilku leeyahay mudaariciisu ku yimaado bal markaa waxa cibaaradiisa ahayd yashiddu bihi shaykhun ama yashiddu bihi shaykhun sheekhuu la gooni noqday siqatan aw kayra siqa siqa ha noqdo sheekhaasi ama kayra cibaaradiisu taas faa-iido kolley lafdi muhima ayaa meeshan ka maqan sheekhaasi ama siqa ha ahaado ama yaanu siqa noqon bal markaa waxa weeyaanun iyada uu hadalkii noqonayaa xadiidka ruux la gooni noqduu la keliyoobo ruuxaasi ama siqa ha ahaada ama yaanu noqonin be ayaa xadiidkiisa shaad lagu magacaabaya markaa tanna waa xukum ahaan wixii ka ratimayeyna tacriifkii kuma jirto markaa waxaa dee taasna ka ratimaya hadduu ruuxa la gooni noqday siqo yahayna isagana markaa lama xujaysanayuu kaba cabiray oo waa laga joogsanayaa bal inta wax kaloo xoogeeye aanu helayno haddii uu ruuxa la gooni noqday aanu siqaba ahayna marka hore waa marduud buu noqonayaa bal taasna waa tacriif waqaala alxaakimu naysaabuuriyo xaakimkii dareer naysaabuur wuxuu yidhi huwa shaadku alladii xadiidkii weeye yanfaridu bihi siqatu ruux lagu kalsoonye uu la gooni noqonayay walaysa lahu mutaabicun walxaal laysa lahu aanu u sugnaanin mutaabicun ku isaga raacay oo ku raacay riwaayada xadiidka kaas wey imanka saddex tacriif baan haynaa halkan oo walow dee imanka kalaamkii ibnu salaaxo ibnu kasiirna inoo soo talkiisinayay inoo dambeeyo bal markaa waxaa ku jiraya ama bal tacriifyadankooda la qaadanayo iyo tacriifyada kale waxaa ku jira ee yar ishkaal ee ku imanaya haddii sanshaadkii lagu tacriifiyo bal markaa ay noo dambayso imika waa saddex tacriif waxanayna tacriifkaa shaafici weeyoo laba qeyd baa inoogu wada sugan labada qeyd waxa weeye xadiidkan horta nin siqi inuu warinayo marka halkaa maxaa baxaya hadduu nin daciif warinayo dee xadiidkaas magac kale ayuu yeelanayaa iyo dacfi kale ama magac kale isaga magacan shaadka ee tacriifkii saxiixa iyo xasankana inoogu jiray laguma idlaaqayo ee horta waa nin siqi inuu wariyo weliba qeydka labaad ee jiraana waxa weeye dadkii inuu khilaafo oo xadiidkani maha xadiid keliya waa xadiidkan ay wada wariyeen markaa nin siqoo dadkii wariyey ka midaa ku warinaya si ka duwan sidii dadkii kale ay ku wariyeen oo waa qaybka labaadna waa mukhaalafa inuu raawigan la gooni noqday maanta ama dee san kayfiyadan dee waa san uu ku warinayo dadkii kale uu ku khilaafay ama sanadka ku khilaafo ama matnaha ku khilaafo kale amtiladana dee sharxi musba iyo taysiriya waxbaan kusoo aragnaybe bal kaas baa la yidhaha mukhaalafo walow halkan cibaarada shaafici maa rawa naasu dee ay markaa daasi bal haddii waa laftii iska kii daciifka ahaa oo dacafadii iyo keyrkoodba kuba dhacaya ninka hadduu siqo yahay oo dadkan uu khilaafay dad dacafo ayiin oo rag kale oo dacafo u tacaduday ayaa si wax ku wariyey isagina si ka duwan buu ku wariyey waa siqo mukhaalafadii way jirtaa laakiin markaa taa lama odhanayo shaadoo dee riwaayadan dacafada ayaa laga tegayaa tiisaa la raacayaa oo maaha u naas mutlaqood ee waa dadkii iyaguna dee bal markaa ictibaarta lahaay ee dee abdugu ama siqaadka ahaaye isaga ka mudnaa mana aha dee inay tiradu bataan san kolley kutubtii horeba ku soo marreen haddii uu bal matalan isagu uu si ku wariyay ninka siqada aha oo laba iyo saddex ay khilaafaan yaan la badnaaninbe iyaguna dad siqaada ay yihiin dee riwaayadoodii baa aan la jamcin karahayn riwaayadoodii baa maxfuud noqon tiisina shaad baa la odhan haddaanay dadkuba tacadudin oo ruux keliya uu meeshii khilaafo laakiin ruuxaasi ka awsaqsan yahay ka xifdi badan yahay adigu uu ka mudan yahay umuurihii keenaya qabuulka xaggii qabuulka uu kaga horeeyo markaasna riwaayadiisi shaad waa la odhan iyadoon tacadudba jirin oo naas dhan aanay imanay ruux keliyaba uu yahay oo riwaayadii ka kalena cidda raajaxaana ee ama masiida dabdi ku raajaxa ama kasrata cadad ku raajaxa riwaayadoodiina maxfuud baa la odhanaya laakiin haddii bala dacafa ay noqoto taas iyada halkan kallina shaaficnaa la arkaa ma jeedin dee cibaaradanna way keenaysaaye laakiin taasi shuduud ma keenayse in riwaayadii daciifka laga tago kan isaga siqada ah ee keligii dariiqaysa la raaco ama tiisa la aqbala iman bal markaa taasi waa laba qayb haddaan eegno iyada waxa weeyaan khaliili iyo xaakim waxaa haddaan horraysiin bal markaa in oo waa xadda ugu kooban ama ugu khaasan weeye ama tacriifka ugu khaasan ka soo raacaya waa xaakim oo xaakim isagu wuxuu ku qayday xadiidka shaad la odhanayo ruux fiqa ih wixii uu la gooni noqdo oo markaa fiqa dee waa qeyd imaka halkan shaafici uxunbaaba meeshii u dhaxaysa qaybkii mukhaalafada ayaan jirina waa xadiidka nin keliya keligii warinaya cid ku raacdayna ma jirto kaas waxaa lagu magacaabayaa shaadoo qaybkii siqadu waa jooga laakiin mukhaalafadii un baan jirin amaa khaliili uu ka waasacsan yaho xaddi marka tacriifka xaakim baa ka khaasan ka khaliili oo khaliili wuxuu isaga yahay xadiidkaa raawi la gooni noqdo ee sanad keliya uun leh raawigaa la gooni noqday ama siqa ha noqdo ama yaanu ahaynoo bacnaa waa kelinimo un fardigii unbuu kaba cabiray qariibkaba ay kaba cabiri jireen ama fardiga wax mukhaalafo ah oo uu shardiyey ma jirto xufaadii xadiidkana uu ka soo naqliyey kumana qaydin ruuxaasi inuu ruux siqaa riwaayadii noqdo ee kii siqada ahaana riwaayadiisu shuduudkan haddii gooni fardi yimaado way noqon kii aan siqada ahayna ee waa kan xukum ahaan un ku kala duway labadoodii walow dee xataa kan siqada ana riwaayadiisa weli waa laga joogsanaya lama xujaysanayo bal intaa weeye horta inta inoogu shugan wixii ino ishkaalana isagaa inoo sheegaya laakiin cibaaradaa nidhi cibaara tacriifka la socotay khaliili oo kana dhacday oo ah halkan aanay soo dee ikhtisaarka ama dee kitaabkii aanay noogu soo noqon cibaaradiisi ay ka tegeen waxay idhaheen ana shaada maa laysa low ilaa isna waxad yashadu bihi shaykhun waatuu ka cabira sheekh ayaa la gooni noqday sheekhana iyaga tacbiirkooda ruuxa raggaa xufaada ee itqaanka badan iyo dee lahaayee xaggan imaamyada kuba ahaa dadka aan martabadooda gaadhsiisnayn ayay cibaaradan sheekh ka cabirayeen khaasatan markan dee alfaadda sharcigeena dee waa tan way kuba jirtaay oo maraatibta dhexa ayay shaykhun iyo wasan iyo cibaaro oo maaha markay imaamun xaafidun iyo daabid iyo iqatun iqa iyo iqa bal iyo umuuraha ay dhaafaan ayay mar dambe imaanaysaa lafdigan sheekh oo kale haddaba dadka imaamyada ee xufaada ee itqaanka badan leh dadka adigu aan martabadooda gaadhsiisnayn baysan kaba cabirayeen iyagaa markaa dee ku siqa iyo ku aan siqa ahaynba dadkaasi way yeelanayeenba bal markaa isaga tacbiirkiisu kuu keenayo ama tacriifkiisu kuu keenayo raggaa markaa xufaada ee imaamyada ah wixii ay la gooni noqdeen isaguba kitaabkiisa meelo kale oo ka mid a ayaa wuxuu sheegay inuu fardi yahay laakiin saxiixun muttafaqun caleyhi uu noqonayo ragga caynkaasi wixii ay la gooni noqdeen oo bal markaa isba martabada aada u sarraysa uma jeedo ee waa ma ragga martabadaa kuba xigtee aan rixlo badan lahayne shaqyo badan iyo riwaayaad badan lahayn oo wixii ay la gooni noqdaan dee ay tahay waxay dadka kaleba ay wariyeen oo nin riwaayadiisu intay waasac tahay rixladiisu ay ballaadhay culimo kala duwanna laba kulmay waxaan keyrkii dad aanu kaba maqlinna kaba maqlay u markaa halkaa dee waxyaala laydhaah waa la gooni noqon karaa aan heerkaa ahayn taas buu leeyahay waatuu kaba cabirayo iyagaana dee balkaasba ah oo ragga baad arkaysaa kolkol raggan xufaaddaa markay asxaabtooda sheegayaan ahimadii iyo xufaadii markay mariyaan bay haddana kol kaba cabiraan si ibnu rajab oo kale iyo dee sheekhyadii iyaduna dee ninkaas ama asxaabtiisa ahaay oo kale macnahana waxay uga jeedaana raggaa ku soo xiga raggaa xufaada iyo dubaada kuba soo xiga bal marka haddii taa lama yidhaaho maaha in fardi dhammaantii uu leeyahay waa shaad sanda xufaadii uu kaba soo naqliyey ee waa fardiyada qaarkooda waa fardiga ama waxa uu la gooni noqdo nin aan imaam xaafid itqaan iyo dabdi badan le aan ahayn oo riwaayadiisu ay waasac tahay sida zuhri iyo amtaashi raggaa waxaanay inay ka martabo hooseeyey waxay la gooni noqdaan taas bay tahay tashuduudka ku qaas yeelayo bal calaa kullin waa tan wixii ishkaaliye jiro qaala bnu salaax wuxuu yihi ina salaax wayushkilu calaa hadaa khaasatan waa labada tacriif ee dambe ee ah dee ka dhigay uun fardi aanay mukhaalafo iyo waxa aan shardiyin waxa dee taas isaga wayushkilu calaa hadaa taa iyada dee ka dhigaya wax mushkila oo ishkaal keenaya xadiiu xadiiث اacmaal bniyat xadiidkii inama acmaal bniyat xadiidkiisii fainahu isagu xadiidka tafarada bihi cumar cumar baa la gooni noqday wa canhu cumar xaggiisana calqamato e watafarada can cumara calqamato ayaa kala gooni noqday waanhu wacan calqamatana tafarada de watafarada canhu oo can calqamata maxamed ibnu ibrahim ataymiyu wacanhu maxamed xaggiisana waxaa kala gooni noqday yaxya bnu saciidin alansaariyu ilaa intaas oo ujeedadu bal cumar calqama maxamed yaxya intuba waa afraad waana xadiidkaas saxiixe ummaddu sixadiisa ama culimmada ay isku wada waafaqsan yihiinba haddii la yidhaaho tacriifkan waa wixii raawi la gooni noqdoon ama nin siqii la gooni noqday saa uu xaakim ku tacriifiyey ama tacriifkaa kale iyadana waxa weeyaan bal aan leenahay waxa weeyaan waa tacriifkaa khaliili uu inoogala soo naqliyey waxay noqonaysaa iyaga tacriifyada in xadiidkan shaad lagu magacaabo dee cid shaad ku magacaabaysaana maba jirto oo markaa dee axaadiis kale u inoo tilmaami doonaano saxiixay kuga sugan yihiin axaadiista intay qariibka yihiin saxiixana ay yihiin dee tacriifyadan shaad baabay noqonayaan cidna shaadkaa kumay magacaabin markaa ishkaalka ku imanaya kalaamkaa khaliili iyo ama tacriifkiisa iyo tacriifka xaakim kan weeye qultu waxaa le ibnu kasiir